magaalada laascanoodna waxaa lasoo sheegayaa in aanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qaqabanayo dad hor leh waryaega cabdikariim olol ayaa booqday xaafadda sida weyn ay u deganaayeen dadka laga soo saaray magaalada laascanood waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada waxaana uu soo tabiyey sidan
haatan waxaan ku sugannahay xaafadii laga raray dadkii kasoo jeeday koonfurta soomaaliya gaar ahaan xaafadda daami qaar ka tirsan dadkii ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada labaatanka sanaa magaalada laascanood la deganaa magacaagadoo ku bilaabaya aniga cali maxamed cabdiwaali caliruudhili waxaan ku sheegay dadkan soomaalida ay deganaa meesha labaatan sano iyo ka badan bay deganaayen dadka qaarka qaar baa soddon sano deganaa tirsan dad aada wanaagsan bay ahaayeen oo aad beriskooda la daaladhacaya oo wax dhibaataanu kuma arki jirin waxaayn dad xirfadaha aada ugu shaqaysta oo dadkooda duntooda u raacda dad aada u wanaagsan bay ahaayeen dad laga qiiloodana way ahaayeen muddo dheer deris ahaydeen dad ay istaqaaneen ahaydeen bal iga waran walahi waxay ahayd dad aada u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamaya oo ku lordiya waan ku dhashay xaafaddan waan ku dhashay koodhi soddon sano ka badan baan hadda teganaa soddonkaa sano waan ku arkayay daris baan ahayn haddii soomaalidnimo tahay haddii islaamnimo tahay midnaan tixgelintooda la siin aad iyo aad baa nasib darradaa uga xumahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan salaamayaa v o a waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa in badanla deris badan aanu ahayn ilaa iyo intaan intaa kasoo gaarhayay waxaan aad iyo aad uga xumahay waxaana tacsi tiiraan ayaa lagu dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragtihaan sidaad u aragta wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin waxaan ula dhaqmi jirnay sidii inay walaalada oo kale yihiin waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray waana arrin aad iyo aad taasoo xun bal ka waran alaabihii ay ka tageen maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen bal nooga warrama wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa haddada aan taagannaha xilliga alaab baan raraynaa qaar garowe aaday alaabtoodi baan raraynaa alaab badanka waan u haynaa bal ka waran maxaad ku xusuusataa adigu wax dhibaataana kumay hayn waxna kumaanu qabin deris ka fiicanna adduun iyo aakhira weliga arki mayno
sidoo kale dadka deriska waxaa ka mida ninkan dhallinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda daami bal magacagaadoo ku bilaabaya bal ka waran dadkaad jaarka la ahaydeen magacaygu waa cabdilaahi jaamac xirsi dadka aan maanta hadeer kuwaas waa deriskaygii aan maanta alaabta u guranno oo dadkii deriska nala ahaa dadkan si arxandarra ah baa loo raray oo islaamnimada ka baxsan waxay ahayd dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama wakhti loo qabto ama la dhaho guddi iska soo saara oo wakhti loo qabto si islaamnimada iyagoo alaabtoodii habaysan la saaro oo xoolaha lagu lahaa xoolay dadku lahaayeen inay dadkii kasoo kala dhammaadaan laakiin ya waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay baan deris la ahaa oo aan daami ku noolaa oon ku caqlisoo ku dhashay ilaa iyo sababta loo taliyuhu inuu dhaho ma ahayn ajaanib baa jirin waxay ahayd inuu dhaho dee islaamnimada inuu eego aad iyo aad baan uga xunnaa sidoo kale dadka degan xaafadda daami muddada dheer deganaa bal ka waran dadkii halkan deriska idinla ahaa adoo magacaaga ku bilaabaya ee ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka saareen magaalada laascanood xarunta gobolka sool dadkaas waxay ahaayeen dad magacaygu cabdiraxmaan saleebaan waxaan u malaynayaa markaan wakhtiga aan deriska dadkan la ahayn soddon sano waan ku garaacsaday baan odhan karaa anugu guriganaan deganahay baana kaga baxay sekondarigii jaamacad kasoo dhameeyey kusoo noqday ka shaqeeya caruurtaydiiba hadeer degan dadka intaasaan markaa deris la ahayn dadkaasi waxay ahaayeen dad danyara oo masaakiina oo noloshooda ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dabartay ahaayeen macnaheedu waxa weyaan dadkaas waxaa dad reer laascaanooda oo soddon sano labaatan sano shan iyo toban sano magaalada laascaanood deganaa oo danyara miyaa jirta dhibaatooyin dadka xaafadda la deganaa ay ka tirsadeen dadkaasi ma ahayn dad dhibaataba ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahayn waa waa dad reer laascaanood un bay dhinac walba la odhan karaa dad la dhaqmay oo intaasoo sano la deganaa un bay ahaayeen baa la odhan karaa bal ka waran hooyaa tahay xaafadanaad deganayd sidaad u aragtaa dadkaa baxay aad muddada dheer deriska la ahaydeen wallaahi waa ka xunnahay dadkaa dad wanaa dad wanaagsan bay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen dad cajiibay ahaayeen dad maasha allah bay ahaayeen caruurahayagusan hebel iyo hebel laysu yaqaano dad maasha allah bay ahaayeen wallaahi dadka annagu waa ka xumaanay maalmihii la reerayana maalmo dhan baanu ooyinay annagu kumaanu raacsanayn haddana inay annaga noo soo noqdaan waxaanu ka jecelnahay male wax dhibaataa oo waxaa lagu eedeeyey aad idinku ku aragteen waxallaale wax dhibaataa annagu kumaanu arag wax aanu ku aragnay haba yaraato ceebaan maanu ku arag dadku shaqaday yaqaaneen suuqoodaasay geli jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid dharka dadka usoo dhaqda mid guryaha dadka usoo masaxda xoogoodiiyo muruqooday ku noolaayeen ninna waxma yeeli jirin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood